Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa cafis madaxweyne ku sii daayay boqol lix iyo toban maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada dhexe ee xamar iyo xabsiga m b c c oo ku yaala ex control afgooye maxaabiista ku xirnaa xabsiyada ayaa maxkamadaha ku xukumeen xukunno kala duwan oo ay ku eedeysnaayeen dembiyo fudud waxaana qaarkood ay qaateen intii ugu badnayd xukunkooda qaar ka mid a maxaabiista xorriyaddooda dib u helay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan sii deynta iyo cafiska madaxweyne ee lagu sii daayey waan ka mahad celinaya runtii cafiskan madaxweyne uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo xeer ilaalinta intaba oo mahad celinaya runtii aad ayaan ugu faraxsannahay walahi nolosheenna aad bay ayay qurux badneed inkastoo waxyaabo badan aan tabanaynay laakiin waxa aan haysanay wax laga maqnaay waa ay kala muhiimsanaayeenoo in muhiim ayaan haysanay farxad aan la koobi karin ayaan farxsannahay maxaa yeelay annaga oo sanooyin kala duwan ku xakuman ayaa cafis ilaahay inooga soo qaaday madaxweyneheyna dalka aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynaynaa waxaan leenahay guulayso cimrigaa haraago
wallaahi waxaan ka faa'iideeyey run ahaantii salaad maba aana dukan jirin markii hore mana aana soomi jirin waxyaabo badan xabsiga dhex waa ka soo arkay waanu ku cilmi qaatay intaanaan igufan hadduu ilaa raalk noqdo inta maqan iyo inta joogtan wax uu digaya xabsiga dhex inay iska ilaaliyaan walaalahayga xeer ilaaliya ku-xigeen farxaan xuseen maxamed ayaa kula dardaarmay maxaabiista inay ka faa'iidaystaan fursadda la siiyey waxa uuna uga mahadceliyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxmuud waxaadna si u yeelateen maxaabiis laba kun iyo abaf oo ku xidhan xabsiyada ee magaalada muqdisho iyo saldhigyada in oqoyoda maxbuus idinkoo ka mid ah inaad ka faa'iidaysataan munaasabadda bisha ramadaan guryihiinnii iyo reerihiinnii iyo ciyaaladiinnii na aad dib ula midowdaan marka marka koowaad ilaahay ugu xamdiya madaxweynaha jamhuuriyaddana u mahadceliya marka labaadna waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxaa xusid mudan marka qof kastoo cafiskan ku baxay cafiskan waa la rikoord garaynayaa waa arkiifiyada xabsiguu galayaa magacyadiinna waa la hayaa waarannadii aad ku xidhnaydeen baa yaalla diboo dambe oga faa'iidaysan maayo cafis madaxweyne qofkaas dadkan ka faa'iidaystay cafiska madaxweynaha ayaa u badnaa dhallinyaro aad u daayar kuwaas oo xukunnadii horey loogu riday inta badan ku soo qaatay xabsiyada